wararka inaga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu dil u geystay dad ethoobiyaana oo ku sugnaa gobolka galgaduud askarigan ayaana weerar ku qaaday rag ethoobiyaana oo magaalada gurceel ka shaqaysanayey xogaha haatan laga helaya degmada ayaa waxay sheegayaan in askariga ka tirsan dowladda federaalka iyo dadka ethoobiyaanka ay arrimo gaara isku haysteen siday dad goobjoogayaala u sheegeen warbaahinta waxay sidoo kale goobjoogayaashu sheegeen inaysan garanaynin waxay ahaayeen dadka ethoobiyaanka ee uu dilay askariga ka tirsan dowladda federaalka ethoobiyaanka weerarka lagu qaaday ayaana ku sugnaa geerish ku yaala degmada gurceel halkaasoo ay ka ururin jireen biraha gaadiidka iyagoona u dhuufin jiray dalkooda askariga dilka geystay ayaana ahaa mid ka mid ah milatariga dowladda xasan sheekh toogashada uu geystay askarigan ayaana waxaa ku dhintay labo ka mid ah dadka ethoobiyaanka ee ku sugnaa geerishka intaas kadibna waxaa goobtaas kaga baxsaday askarigii weerar ka geystay iyadoo goobta laga qaaday meydka laba ruux oo ethoobiyan ah mid ka mida dadka ku sugan degmada gurcel ayaa ka warbixinaya siday wax u dhaceen iyo dadka ethoobiyaanka ee uu toogashada ku dilay askariga isagoona sheegay waxyaabaha keenay dilka dadkan ethoobiyaanka ah wallaahi niyow dilka laba nin oo ethoobiyaana oo biraha aruursa jiray biraha la miisaamo aruursa jiray koombooyinka waxaas ayaa lagu dilay goordow magaalada gurceel bil milatariga soomaaliya kamid ahana dilay marka hadda way dhinteen kolla dadka dalka etoobiya ka yimaaday ahaayeen meeshana dad etoobiyaana waa ay joogaan iyagoon ciidan ahayn anigu jaaduus iyo hadda dad shaqaysta waxayiin lama kala garanayo dadaa oon iska joogo qoftaad weydiidaba qofkan waa etoobiyaan muxuu dalka ka hayahay dad yaa yaqaana hataa qof walba ay leeda marka ilmigu ciidanka milatariga kamid ahaa dilay marka kolle waxbaa la isku qoomay ayakiina way dhinteenoo sidaasay ku dhammaatay wallaahi ninyow birahay waxbay isku qabsadeen baa la yidhi markaan xogta raadina waxaa la yidhi biro ninka meel wiil bay qaateen marna oy hadda ka hor qaateen oy lacag ay ka qaateen lacag bay ay la heshiiyeen lacagtiina ma siin baa la yidhi dadna yihiin nimankaanu adeerkiis iyo walaalkiisa hadda ka hor waxaa lagu dilay xilligii nayuu bolis la dilay wararkaasna waa la sheegayaa si kastaba ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay caado ka dhigteen dilalka ay u geysanayeen dadka ku sugan goobaha iyagu kaarimiyaan waxayna in badan warbaahinta soo warisay in ciidamada dowladda federaalka ay dilal bareera u geystaan shacabka kuwoos nool maamulkooda